wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee dalsan qodobada ugu doorkaroon waxaa qayb ka noqon doona fataxaadda webiga shabeelle uu ka geystay degmada afgooye oo khasaaro hor la geysatay xadka ay wadaagaan labada suudaan oo ay ku xaniban yihiin booyado qaada shidaalka oo ay leeyihiin dad soomaaliya
dowladda soomaaliya oo sheegtay in labaatan dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab ay ku qaarijisay howlgal ay ka samaysay qaybo ka mida gobollada dalka
wasiirka cadaaladda oo faahfaahiyey lacagihii barashada sharciga qaanuunka oo la joojiyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale door wanaagsan dhegeystayaal waa duhur sabtiya taariikhdan ay ku beegan tahay toddobada bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba kun afar iyo labaatan qodobadii aan maqasheen waxay ahaayeen kuwii igu door korona warkayga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan
wasiirka wasaaradda cadaaladda ah ee soomaaliya xasan macalin ayaa waxa uu ka hadlay lacagihii barashada qaanuunka sharciga ee maxkamadaha ee la joojiyey wasiirku waxa uu sheegay in jaamacadaha arday badan oo kasoo baxday hadda ay isku dilayaan sidii ay wax u baran lahaayeen ama ay markaasi u baran lahaayeen sharciga qaanuunka maxkamadaha taasoo uu sheegay in cidhiiri iyo jaam badan uu durbo ka bilowday xarumaha cadaaladda ee magaalada muqdisho
intaas kadib waxaan waxaa abuurmay oon ku raacsanahay inta tiri ama abuurmi raba oo unfurdiisii hore socotaa waxa la yidhaahdo culture ama ama dhaqan dhaqan qaanuuneed ama haqaafa qaanuuniya ayaa abuurmi rabta oo ma aysan jirin soomaaliya kama aysan jirin waagii hore oo militarigu joogana ma aysan jirin haqaafa qaanuuniya hadda oo wixii ka dambeeyey militarigana kaba sii daran ayaa la galay oo waagii la aaday jaahiliyada runtaa markii la aaday jaahiliyada runtaa waxaanu leeyahay kelmaddu waxay ka imaanaysaa jahli aqoon daray ka imaanaysaa waxaan aaw ka hadlaynaana waa aqoon aqoonaan ka hadlaynaa marka zamankii jaahiliyada waa zamankii sharci darrada i socotay boobku uu socday dhacu uu socday ayay ahayd aadaa sharciga looga fogaaday marka waxaan ku faraxsanahay sharciga si loogu soo dhawaaday qaanuunka si loogu soo dhawaaday iyo hadda xiisaha goonida ah ay sii yeelanayso kullamaa ay dowladnimadu soo xoogeysanayso garsoorka waan bogaadinayaa runtii shaqo fiican oo weliba duruufo badan ku hareereysan yihiin ay qabteen oo weliba siyaasaddii inay la socoto ay ahayd ayagana waa u qareymayna ayaga laftigooda garsoorka oo qareymaday u baahan yihiin advocacy in loo sameeyo marka siyaasaddu waxaa laga sheekeeyey dalkan dowladnimadu saddex tiir waaye tiirka garsoorka waa laga hiiliyey labadii labadii tiir oo kale ayaa la isugu tegay labadii tiir oo kale la isugu tegay waa kee waa kii fulinta waa wasiiradan waxa weeye waa madaxweynaha waxa weeye waa halkaas tiirka kaleeto waa tiirka baarlamaanka iyo xildhibaanadan ayadana xoog baa la saaray laakiin tiirka garsoorka la yidhaahdo saddexdii tiir tiirkaas runtii ma dhisna mana dhowa waa in siyaasad usoo jeesato oo tiirkaas lagu dhiso runtii waxaan ku faraxsanahay nasiib wanaag dalkeena dastuurka dib u eegistiisiia socota garsoorkuna halkaasuu dastuurku naga dhex jiraa inaad ku wada baraarugsanaataan dastuurkaasu ma dhammaystirmaayo iyadoon garsoorkii si fiican loo dhammaystirin insha allahu tacaala weliba cutubyada hadda la tashiyada dadweynaha maraya iyo bulshada dhammaanteed cutubka sagaalaad in la dul istaago marka dastuurka ayaa asaas u ah dowladnimadeenna wayna socotaa insha allahu tacaala ayadaasna waxay ka mid tahay dastuurku dib eegis lagu sameeyo cutubkaasu dib loo eego waxay ka mid tahay hiilada ugu horeysa ee legal and and waxaa la yidhahda institutional frameworkii loo dejinayey ayay ka mid tahay dowladdani waxay rabtaa inay noqoto dowlatulqaanuun dowladda sharciga inay noqoto ay rabtaa awooddeenna iyo duruufta nagu hareereysan meeshay rabta ha ahaato laakiin commitmenti iyo ka go-naansho iyo rabitaan ayaa nagu jira prioritieskii amase muhiimadihii amniga iyo dhaqaalaha iyo ciidanka ayaa culayskooda leh
dhanka kalena markaan haddii aan eegno fatahaada webida shabeelle uu ka geystay degmada abgooye ayaa khasaare hor la geystay siduu markaan uu ku faahfaahinayo xasan laki beeraha dalagyada lagu abuuray ee gudaha degmada afgooyo qaarkood waxay isku beddeleen balli biyo dhex yaalla halkaan idinkala soo hadlayo ee halkan muuqata waxaa ku abuuran dalagyo kala duwan oo laga rajo qabay in abuurkaasi uu soo baxo islamarkaana uu midho dhalo balse fatahaadda uu keenay webiga shabeelle oo dacalka beertan saaran ayaa waxa uu sababay in dhammaan dalagyadii halkan lagu abuuray guud ahaanba biyaha in ay ka kor mareen waxaad is leedahay halkani ma balli si gaara biyahay ugu dul hooreen ee ma aha waa dhul jooggiisa uu hooseeyey islamarkaana lagu abuuray dalagyo kala duwan balse fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay degmada afgooye ayaana sabab u noqday in beertana idiin muuqata dalagyadoodii qaar aanan indhuhu qaban karin sidoo kale halkaa shisha iga xiga beerta dhinaca muuska ama mooska sida ay soomaalida ay u isticmaasho oo ah midka aadka ay ugu jecel yihiin inay cuntada ku cunaan ayaa qaarkood biyihii meel dhexa ay la gaareen waxaana laga baqdin qabaa qaarkoodba in abuurkaasi biyaha ay ridaan maadaama dhulku uu dhoobee yahay jilicsan yahay webigana uu ku sii fatahayo gudaha degmada afgooye xaafadaheeda hadda qaarkeed waa meelo ka mida kuwa qalalan oo roobkii dhulka biyaha aad ayuu u caday balse dhinaca beeraha markaad eegto waxaad arkaysaa in beerihii biyaha soo galay iyo webigiiba ay wada siman yihiin haddaad ku ogeyd maalmo ka hor halkan in dalaguu ku jiray hadda dalag kuma jira ee waxaa dhex eegaaga biyo adiguba naftaysan kuu siinaynin in halkan aad ka gasho maadaama dhulka uu ahaa dhul aad u hooseeyey islamarkaana abuur ku jiray marar qaarkood xilli roobaadka waa ay dhacdaa in sidan oo kale fatahaad webiga u geysto webiga shabeelle ee maraqa degmada afguur
wararka ka imaanaya xadka ay wadaagaan koonfurta suudaan iyo suudaan waxa ay sheegayaan in ku dhowaad laba boqol oo booyado shidaal sida lagu amray in ay dib ula laabtaan shidaalka ay wadaan iyaga oo markii hore oo kusii jeeday magaalada abye oo ku taalla xadka labada dal ay wadaagaan buyadahan ayaa intooda badan waxaa iska leh ganacsato soomaali ah sida uu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah darawallada gaadiidkaas oo lagu magacaabo maxamed cabdirasaaq axmed boqol boqol waxa uu faahfaahin ka bixiyey xaaladda adagah ee ay ku sugnaayeen isagoo xusay in koox burcad ah ay dileen mid ka mid ah wadayaasha oo magaciisa uu kusoo koobay xuseen waxaa kaloo uu sheegay in keliya gawaarida ay leeyihiin qaramada midoobe loo ogolaaday in ay gudbaan halka booyadan booyadahan iyo sidoo kale gawaari kale oo ganacsato ay lahaayeen loo diiday in ay gaaraan halkii loo socday weli lama sababaynin ama sabab rasmi ah lagama keenin in gaadiidkan la amray in ay markaasi dib u laabtaan mana jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda koonfurta suudaan
dhanka kalena markaan haddii aan eegno dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay weeraro isugu jira duqeymo cirka ah iyo howlgallo ay ka fuliyeen deegaanada deegaano ka mid ah gobolada galgaduud iyo shabeellada dhexe gaar ahaan fariisimaha ama fariisimo ay al-shabaab ay halkaasi ku lahaayeen duqeymahaas ayaa la sheegay in lagu bartilmaameysaday gooba ay dagaalamayaasha al-shabaab ay ku sugnaayeen waxaana wararku ay soo sheegayaan saraakiisha ciidamada gudaha lagu sheegay in ku dhowaad labaatan dagaalyahan ay markaasi lagu dilay iyadoo gaadiid dagaalna halkaasi lagu gubay inkastoo aysan jirin wax war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda oo ku saabsan khasaaraha saxda ah iyo tirada dhimashada ee halkaasi lagu gaarsiiyey dagaalamayaasha al-shabaab saraakiil ciidan oo la hadlay warbaahinta iyo xaqiijiyin weeraradaasi ay ahaayeen kuwo si gaar ah loogu beegsaday kooxdaasi weerarada ayaana qeyb ka ah dadaalada loo dagaalada markaasi joogtada ah ee lagu wiiqayo awoodda al-shabaab oo markaasi howlgallada qeybta ka ah dalka looga saarayo dagaalamayaashaasi guud ahaan warkii dooraad kula socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel